wasiirudowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka danjire ilyaas sheekh cumar ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray shir diiradda lagu saaray doorka bulshada rayidka ee ilaalinta iyo dhaqan celinta maxaabiista shirkan ayaa waxaa ka qeyb galay madaxda wasaaradda cadaaladda taliska asluubta iyo ururada bulshada rayidka wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka danjire ilyaas sheekh cumar ayaa sharaxay doorka ugu muhiimsan ee hay-adaha iyo bulshada rayidku ay ka qaadan karaan sidii loo dardargelin lahaa caawimaadda la siinayo maxaabiista ku jirta gacanta taariikho fara badan bay soo mareen laakiin xukuumadda dan qaran saaad ka warhaysaan dadaalo badan baa lagu bixiyey in runtii xabsiyada wax badan laga bedelo sida hadda laga sheekeynayay dadaalada la bixiyey keliya ma ahan in laga shaqeynayo in xabsi la dhiso in xabsi la dayactiro waxaa bees u ah oo laga shaqeynayo waxay tahay shuruucdii xabsiyadaa lagu maamuli lahaa ama muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisi uu ku heli lahaa in runtii reform ballaaran lagu sameynayo lagana shaqeynayo wax badanna la dhameeyey wax badanna gacanta lagu hayo qaar ka mid ah xubnaha ka qeyb galay kulanka ayaa soo dhoweeyey arrimaha xabsida saa ogtihiin tusaale markaan soo qaato muqdishadan aan maanta ku sugannahay laba xabsi waaweynaa ku taalo xabsiga dhexe iyo xabsiga oo ex control ku yaalo anagoon ku daraynin qoladii c a d da ku xirnaa iyo qoladii qeybaha kaleete oo u xirnaa tirada ku jirto haddaysanma ka badnayn maanta saddex kun kor way u dhaafaysaa xabsigan dhexe oo aragtay capacitigiisii loogu talagalay shan boqol oo qof inay ku xirnaadaan yaa maanta waxaa ku jirto laba kun oo qof tiro ku dhow
waxaan aada ugu faraxsanahay una mahad celinayaa ciddii soo abaabushay shirkan looga hadlayo dhibaatooyinka ka jirta xabsiyada annagu haddaanu nahay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan nahay hay-adda u xil saaran dadkan maxaabiista ah ee dunuubta lagu soo xiro hayntooda waxbaridooda ilaalintooda iyo daryeelkoodaba waxaad mooddaa hadda wakhtigan la joogo yacnii way naga bateen dhowr sooday nooga bateen siyaabaha ay nooga bateen haddaan meeshan ka iftiimiyo sideeduba xabsiyadu waa meesha ugu dambaysa ee sharciga fulintiisa lagu dhammaystiro
intaan u gudbi horta waxaa caddaynayaa si guud sida maanta loo sheegay xabsiga iyo culeysyada jira ay gun u yihiin iyo xeerarka aan u isticmaalno cadaadda loo isticmaalana ayagana ay raf u yihiin macnaha markaa isla jaan qaadi karin culeysyada iyo dembiyada lagalsanja qaadi karin shirkan ayaa qeyb ka ah dadaalada lagu xoojinayo ka qeybgalka bulshada ee dib u habeynta nidaamka cadaaladda iyo adeegyada maxaabiista